bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal hamiin faylaa ka dhawaada warkaan hamiinimo idaacadda raadiyo baydhaba qodobada hamiinimadan warkaan iskiin dhiigi doonta imanbaa ku mid ahaa wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed oo geeka tababara ku furtay magaalada baydhaba maamulka degmada baydhabo rugsad ogolaasha siiyey sharikada cusub golaha wadatashiga oo xasaaraya jadwel doorasho iyo go'aano kale dowladda oo magacaawtay guddi reedanheliisyowka gobolka geda saraakiil ku socota howlgalka africom oo deeriyey gobolka gedo wasaaradda ganacsiga oo qabatay aqoon isweydaarsi baarlamaanka galmudug oo ku dooday sharciga shaqaalaha iyo waxaano kale urur goboleedka igaad oo war cusub ku saarayay jadwalka doorashooyinka iyo kudhiyaasa soomaaliya dowlad iyo who oo sharsaxiiliheliista casriyeynta caafimaadka soomaaliya akhbaaraadka bannaanka miinamudug baa ku mid aha wararka inkaga dambeeyey tagreega iyo go'aanaha kubahii mucaaradka waa hamiinimo talaada ee wasaaradan ee kabeeganta labaatan sagaalka belelihaad ee lamada kun labaatan iyo kowda intaasnama bahaana qodobada warkaan ahaaninka door koronatan inis diyaarayayoogi oo faahfaahsana hamiin fayra dhegeystayaal tababaradan oo geeka wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed ee ku furtay magaalada baydhabo yamay bahaayenahanoo laha ku qiibgeliyey dhakhaatiira caafimaad oo ku shalsheenay qaar ku mid a gobolada dalka mid ku mid a tababaradii maba isu socda doonee muddo shan maalmoode waanamay baa laka barda doonee sidii lanku jawaaba lahayay xaaladda deg dega iyadoona ku qiib galeen dhakhaatiir caafimaad oo ku shal socday dowlad goboleedyada hiirshabelle iyo koonfur galbeed meelo tababarka kalena lanfuriyay shaqaalaha caafimaad oo ku socday degmooyinka gobolada baay iyo bokola waanamiba isu socda doonay muddo lama maalin eh kaas oo laka barda doona qaabka lan sameeya cilmi baaris la xiriirta saameynta cudurka covid toban sagaal iskuweeladii bulshada reer koonfur galbeed wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed yamaba wada dadaalaha ka eedan sidii korlanka qaada lahay adeegyada caafimaadka si bulshada landeersii adeegyo hufana maamulka degmada baydhabo oo rugsad ogolaashaha shaqa siiyey shirkadda by f ten ee shaqeeyasa nadaafadda deegaanka sada faahfaahinta warkunayga sii fiiriya waryaheena maxamed cabdiraxmaan ibraahim waxaa maanta xafiiska gudoomiyaha degmada baydhabo xasan maalin axmed biikole lagu daafuray barnaamij kambanideed oo ah barnaamij lagu nadiifinayo wasaqda iyo qashinka magaalada baydhabo shirkadda byftin west management company oo dowlada hoose ee degmada baydhabo gandaraas u siisay sidii ay ugu shaqayn lahaayeen nadaafada magaalada baydhabo daafurka barnaamijkan ayaa waxaa kasoo qaybgelay gudoomiyaha degmada baydhabo xasan maalin axmed biikole ku-xigeenadiis agaasimaha waxda faydhowrka deegaanka gudoomiyaha dhalinyarada degmada baydhabo iyo mas-uuliyiin ka socotay shirkadda byftin west management company agaasimaha waaxda faydhowrka deegaanka mudane xasan maxamed nuur simba ayaa ugu horeyn sheegay in shirkadan wakiil ka noqon doonto maamulidda wasaqda deegaanka si magaalada u noqoto mid nadiif ah kambaniga mise shirkadda byftin west management company oo ah shirkad cusub oo degmada qandaraaseedii taas oo wakiil ku noqon doonto maamulidda wasaqda magaalada baydhabo mayba marka ogeysiyaane dhammaan bulshada ku nool baydhabo degmada baydhabo ina waaxige antii shirkadan leerabo by ifteen solid west management company mise shirkadda maamulka maareynta wasaqda iyo degmada qandaraaseedii mas-uulna un ku noqdi doonto degmada walay maamulka wasaqda ah unin iyo kale xisaabtama doogna yaan waajibsha guudaas insha allah sidii beledkii inagada kor nadiif ah tayo leh caafimaad leh bilic leh oo un dhon si caafimaad leh aan ku wada noolada korna lataliyaha sare ee xafiiska agaasimaha faydhowrka maxamed nuur xaaji ayaa ka hadlay faa-iidada ay leedahay in la helo shirkad u taagan sidii ay ugu shaqayn lahayd bilicso celinta magaalada kambanigan saa la socotiin waxaa la yidhahdaa markaan byiftin west management company waa kambani oo maamuli doona wasakda oo la mid ah kambaniyada adduunyada ka socdo markaan nimada ugu muhiimsan meeshaan aan u imaano waxaa waaye kambanigan wuxuu la mid yahay kambaniyooyinka sida biyaha korontada markaan wuxuu dabooli doonaa baahi aas-aas taasoo ka mid ah markaan wasaqda ugu dambeyn maayarka degmada baydhabo mudane xasan mahal axmed biikoole oo soo xiray hadalka ayaa faahfaahiyey ujeedka daafuurka kambaniga baiftiin wuxuuna bulshada ugu baaqay inay ka shaqeeyaan nadaafadda waagii ka daxfuraayna meelaraysumhay sanitationkii qashankii qaadista magaalada baydhabo magaalada baydhabo magaalo ballaaran waaye aad bay u weynatay way kobacday waa tarantay marka magaalada waxa dowlad maamulo karta oo marasa dowladda hoose maamulo karta qashankeeda maaha waa ka tanwan yahay waxaanu sameynay marka in tartan lagu tartama kambani badan hore u garay ku tartameen waa ku fashilay waa ku fashilmeen marka haddana tartan baa dhacay kambaniga waxaa ka guulaystay muxuu ahay shirkadda kambaniga by iftain waan fiirinaynaa iyadana kuwii hore way ku fashilmeen hadda iyadana ay ku fashilmeen dadaasha shaqa hoogle oo khatara u taalla magaalada taan sheegay waa aad bay u dhisatay waana ballaaratay waa weynatay magaalo weyn oo waxaa way maanta meel xeel sare marayso waayo dadweynaha waa aynu taakuleeyeen oo waxaa layidhahda gacan bayna siiyaan labaatii koo qofood oo shaqaynaysa labaatii koo qofood maalintii dadweynuhu waxay siiyaan boqol kun oo shilin soomaaliya marka laga soo tago shirkadaha cusub ee u tartamaya inay ka shaqeeyaan nadaafadda magaalada ayaa waxaa hadda magaalada haweenkii ka shaqeeya baabuuro waaweyn oo qaada qashinka suuqyada iyo kuwo kale oo ka shaqeeya xaafadaha waxaa intuba lacagtooda bixiya dowladda hoose ee degmada baydhabo maxamed cabdiraxmaan ibraahim raadio baydhabo magaalada baydhabo mahadsanid maxamed cabdiraxmaan golaha wadatashiga hayamibayo hasaaran jadwal doorasho iyo go-aano kale sida faahfaahinta warkun inkasi amaqaada waryaheena xasan aadan khayre shirkuwada taladowqa qaranka ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya uu wejishay lamaadgeekaha gabagaboowey shirkantii isu socdiya maybalin ku hadalay ajandiyaal ooyo ka jaraan arrinta gobolka gedi iyo jadwalka doorashada shirka oo uuse shir godoomiyey ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed xuseen rooble ooyo ha ku qeyb galeen shanta maamul dowlad goboleed iyo gobolka banaadir maybana warbixin ku dhagaysiday guddiga farsamada kutamada shirka usha gabagaboowiye mayba warbaahinta la hadalay afhayeenka xukuumadda federaalka soomaaliya
golaha wadatashiga qaran ee soomaaliyeed ayaa shalay oo siddeediyo labaatana iyo maanta oo sagaaliyo labaatan ahayd waxa ay ku shireen magaalada muqdisho shirkaas madaxdu ay ka hadlaysay oo looga hadlayay arrimaha doorashooyinka ayaa ugu horrayn ajanduhu waxa uu ahaa oo ay ka hadlayeen warbixin horumarkii laga sameeyey wixii ka dambeeyey heshiiskii halkan ay ku yeesheen toddobiyo labaatankii mey oo ay iska wareyseen iska xog wareysanayeen wixii ka soo kordhay shirkaasi sidoo kale waxaa ka mid ahaa arrinta ama shaqada la taliyayaasha guddiga farsamo ee golaha wadatashiga qaran ee arrimaha doorashooyinka ka shaqaynaya sidoo kale waxaa laga wada hadlay qorshaha amniga doorashada habraaca xaqiijinta qoondada haweenka ayaa isna aad loogu dheeraaday oo la falanqeeyey marka arrintaa laga hadlayna golaha wadatashiga qaran waxa uu isku raacay in murashaxiinta ama qoondada haweenka lacagta ay bixinayaan ama lacagta khidmada ay bixinayaan la dhimo boqolkiiba konton taasoo ahayd codsi maaragtay ka yimid ururada haweenka iyo wasaaradaha haweenka isla markaana ay tixgeliyeen golaha wadatashiga qaran iyagoo fiirinaya duruufaha haweenka sidoo kale waxaa laga wada hadlay habraaca maaraynta maaliyadda doorashada iyo weliba jadwalka doorashada oo la soo saaray jadwalka doorashada golahu waxa uu isku raacay jadwalkan halka ku qoran oo ah kow tababarka iyo doorashada guddoonka guddiyada waxa uu dhacayaa soddonka juun oo ah berri ilaa iyo shanta julaay waa tababarka iyo doorashada guddoonka guddiyada ay samaynayaan waa guddiyada ka shaqaynaya doorashooyinka labo doorashada aqalka sare waxaa la qorsheeyey inay dhacdo shan iyo labaatanka julaay ee sanadkan labada kun kow iyo labaatanka sidoo kale diyaarinta goobaha codbixinta doorashada waxaa la diyaarinayaa saddex iyo labaatanka julaay afar soo xulista iyo diyaarinta ergooyinka doorashada waxay noqonaysaa shan iyo tobanka julaay ilaa tobanka ogosto labada kun kow iyo labaatanka shan doorashada xildhibaanada golaha shacabka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waxay noqonaysaa tobanka ogosto ilaa iyo tobanka sebtembar lix dhaalinta xildhibaanada iyo doorashada guddoonka labada aqal waa labaatanka sebtembar labada kun iyo labaatanka sida la qorsheeyey ugu dambayntii doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waxay dhacaysaa tobanka oktoobar labaatan labaatan iyo kow waxayna taa barbar socotay ee magacaabis uu sameeyey ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya qodobka koowaad magacaabis xubnaha hoos ku qoran kow mudane maxamed cali caadle wasiirka arrimaha gudaha ee hirshabeelle labo maxamed cabdiraxmaan dhabanacad wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalk ee puntland axmed madoobe nuno wasiirka wasaaradda qorshaynta ee koonfur galbeed soomaaliya iyo aadan cusmaan xuseen wasiirka boostada iyo isgaarsiinta ee galmudug qodobka labaad xubnaha guddiga waxaa la farayaa in si deg dega ay u howlgalaan una bilaabaan arrimaha dib u heshiisiinta iyagoo la tashiyo la samaynaya dhammaan dhinacyada ay dib u heshiintu ay qusayso qodobka saddexaad guddiga marka ay howlahooda gudanayaan waxaa hagaya go'aanadii toddobailabaatankii mey ee labada kun koo iyo labaatankii qodobkiisa saddexaad qodobka ugu dambeeya oo ah qodobka shanaad xeerkan wuxuu dhaqangelayaa marka uu saxiixo ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waana uu saxiixay wabilahi towfiiq shirkun yamayba uusan umowda inigeka waxyaabaha inka muhiimsanahay laxkuwada hadale madaxda dowlad goboleedyada yamayba lafalaha iniyoona ka nagadaan deegaanadiyo si oon ka shaqeeyaan jadwalka doorashada mahsanid xasan aadan khayr maybaa degmada doolow ee gobolka geda geeka deeray saraakiil sarsare oo ku tirsan oo ku socday khabiiraha iyo macalimiin ku socday taliska howlgalada maraykanka ee africa oolanka south africom garoonka diyaaradaha degmada doolow soomaaliya yamayba saraakiil ah ka dhawaaya iyo taliyaalka ankasareeya ciidamada dowladda soomaaliya ee gobolka geda iyo mas-uuliyiin kale intaas kuriyeed saraakiil yamaba kulamo la qaadana saraakiila ciidamada dowladda xaan amisom kaas orlan ku hadali sidii ciidamada s n a ee amisom amisom taliska africom ee soomaaliya in isku kaalada lahaayana howlgalka ku dhanka al-shabaab oo dhowaan ku bilowda doono guud ahaan gobolka geda howlgalkaas yamaba uusal sheegay inuusan naqda doono kooxlisna iska furo wadooyinka qaar kumid ee magaalooyinka gobolka iyo goobo yar oo markaasi iyo kusugnyan xubno ka tirsan ururka al-shabaab wasaaradda ganacsiga ee xukuumadda federaalk soomaaliya oo geeka kobatay aqoon isweydaarsi sida faahfaahinta warkan ninkafiria waryaheena cabdirashiid ismaaciil abuukar wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa magaalada muqdisho waxay ku qabatay aqoon isweydaarsi ku saabsan xaqiijinta xogaha la xiriira ganacsiga dhoofinta iyo soo dejinta ganacsiga mas-uuliyiinta wasaaradda ganacsiga qaar ka mid ah wasaaradaha xukuumadda federaalk soomaaliya xubno ka socday ruuta ganacsiga iyo marti sharaf kale ayaa ka qaybgalay furitaanka aqoon isweydaarsigan oo ujeedkiisa ahaa xaqiijinta xogaha la xiriira ganacsiga dhoofaha iyo kana soo dega ee soo gala dalka barnaamijka xogkeediyaha ganacsiga kaasi oo ganacsatada iyo maalgashatada u fududayn doona inay ogaadaan xogaha ganacsi ee dalka agaasimaha guud ee wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane cabdulcasiis ibraahim aadan oo aqoon isweydaarsigan ka furay magaalada muqdisho ayaa sheegay in barnaamijkan uu yahay shabakad ay ku jiraan xogaha la xiriira ganacsiga een sida een siyaasadaha ganacsiga habraacyada shuruucda dhoofinta soo dejinta iyo waxisdhaafsiga ganacsiga kaasi oo qayb weyn ka qaadanaya dhaqdhaqaaqa iyo fududaynta ganacsiga iyo horumarinta dhaqaalaha dalkeena soomaaliya barnaamijkan oo wasaaradda uu ka taageeray bangiga adduunka iyo hay-adaha i f c ayaa agaasimaha ganacsiga iyo suuqgeynta wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane axmed sheekh cabdulaahi isagoona sharaxayay xogkeediyaha ganacsigan wuxuu sheegay in uu soo maray marxalado kala duwan islamarkaana uu si gaar ah ugu mahadcelinayo wakiiladii kala duwanaa ee ka kala socday hay-adaha dowladda federaalk soomaaliya ee sida hufan ugala shaqeeyey ururinta xogaha la xiriira ganacsiga dalkeena soomaaliya barnaamijka xogeedyaha ganacsiga oo ay diyaarisay wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda federaalk soomaaliya oo kaashanaysay qaar ka mid ah wasaaradaha dowladda soomaaliya ayaa waxaa ku jira macluumaad badan sida siyaasadaha ganacsiga shuruucda dhoofinta soo dejinta iyo waxisdhaafsiga ganacsiga kaasi oo qayb weyn ka qaadanaya dhaqdhaqaaqa iyo fududeynta ganacsiga iyo horumarinta dhaqaalaha dalka
mahsanid cabdirashiid ismaaciil baarlamaanka galmudug oo ka jara shaqo maalimeedshi yamabaageeka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada galmudug usoo horjeeyay sharciga shaqaalaha guud iyo shaqaalaha galmudug siling meelmari sharcigu kulanka waxa ay kala fadhigay lamaad kulin shaytum isiidad yamaba isusir gudoomiyey gudoomiyaha baarlamaanka galmudug doctor maxamed nuur gacal iyo ku-higeen shay ajandaha kulanka baarlamaanka galmudug yamiba usahaye akhrintii lamaad ee hindis sharciyeedka nidaamaynta iyo naqshadaynta magaalooyinka ban- bandhigan iyo akhrinta koowaad hindis sharciyeedka shaqaalaha guud iyo shaqaalaha rayidka iyo isla xisaabtanka golaha oo ee wakhtiga kulamada iyo fasaxa sida usa kulanka usa kafari gudoomiyaha gudoomiye gacla wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada galmudug mudane yaxye xiishe iyo oo xildhibaanada baarlamaanka galmudug usa horjeeyay sharciga shaqaalaha iyo miba us xildhibaanada usan sharxi faa'iidada sharcigu usan leeyahay xuquuqda shaqaalaha galmudug sidoo kale xildhibaanada baarlamaanka galmudug imibay ku doodeen sharciga nidaamaynta iyo naqshadaynta magaalooyinka sharciga ha gudbidii wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta dibudhiska galmudug yimiba guddiga howlaha guud iyo guriyeynta baarlamaanka xildhibaanada horsheenay qodobadan riid an- eh, ansixidda la ka sameeyan hadal qoraale ha ku bayhay urur goboleedka igaad yamiba laka sheegay yamiba laka shaaciyay in la baahanye in doorashada soomaaliya ku dhiiday xilligii lan eh, qorsheeye ee ahaayay muddo liidan cishe gudaasho hogaamiyaalka siyaasadda soomaalida yamiba iyo kulamadiyo la xakagebagebeeyey bili laha dhaafaye ee meeye labaatan todobadii oo iyo iska raaceen in xiliga doorashooyinka iyo kadhida xiliga doorashooyinka iyo kadhiyaasa xiliga lan cayami oo hayay lixdan maalmood gudaasho bayaanka igaad yamiba use laha ku saaray shirkii toddobaatan lamaad ee golaha wasiirada arrimaha dibadda dalalka xubnaha ku ee urur goboleedka igaad yimay balakashaayay in la may horaan ay tahay inay doorashada madaxtinimada soomaaliya naqatato nidaameysan nabadeed hufan iyo waana daafuran waana lan- waana la kalsoonada kora bayaanka yimay baa kaloo lak- laha ka bogaadiyey madaxweyne farmaa madaxweyne farmaajo ra-iisul wasaare rooble iyo shantaha dow- madaxweyne dowlad goboleed iyo musharaxiinta oo is afgarad ku deeray nidaamka doorashooyinka socda dhinaca kale bayaanka igaad in ballanka ay ee baaqah la saaray doorashada ee socota ee madaxtinimada dalka kenya oo ku dhihi doonta bilo agoosta sagaalsha ee sanadka socda ee labada kun labaatan iyo lamada heliis oo sii hoojiyi doona awoodaha ma- m- majadka qaranka ee caafimaadka yamibiyo sidii nidaamka digitalka lanka dhaka lahay warbixinta caafimaadka ee soomaaliya danjiraha sweden rooga soomaaliya ambasador stephen taylor yamiba use wakiilka iyo wakiilka hay-adda caafimaadka ee w h o rooga soomaaliya doctor mama mamanuur maalik yamiba shal saxiixdeena heliiskaas oo kuse ka kaca doonta kharasha dhoonga afar milyan iyo saddex boqol oo kun ee lacagta koroonka sweden oo aan dhiganta shan boqol toban iyo todoba kun sideed boqol lixdan iyo sideed doolarka maraykanka qodobada heliiskaas yamiba use dhabaan haaray sidii lan taageero lahay in soomaaliya laku hirgeliyay majadka qaran ee caafimaadka soomaaliya iyo sidii lan xoojiye lahaayay in nidaamka dijitaalka lanku dhika lahaayay xoog hoogaha caafimaadka iyo horumarinta sahminta cudurada isku dhafka iyo nidaamka falcelinta deega degdega ah ee guud ahaan soomaaliya heliiskun yamiba use awoodsiiyaya xafiiska hay-adda w h o ee soomaaliya iniyo qoradan lama sarkaal oo sare lama kal- sarkaal oo sare ee deega deegaan deegaan oo deegaanka oo ku taageera u dhaq- eh, dhaqdhaqaaqyada majadka qaranka caafimaadka iyo howlaha cudurada cudurada cudurada- cudurada kale si kastaba haato saxiixun heliiskaas yamiba usa cad- ee usa calaamad u sangeeya iskaaladow ka dhow ee shaqo wadaagga ee aan dhexeeya hay-adda caafimaadka adduunka w h o iyo safaaradda sweden iyo kaleta soomaaliya mila dhegeystayaal warkaasi kula tartamaba idaacadda raadiyo baydhabo ee magaalada baydhabo tan akhbaaraadka banaanka hogaamiyaalka mucaaradka tigreega yamibayo wacadka marane in odowgayo ku saaro doonaan gobolka ti gobolka tigreega taasoo ya muujiyaas in dagaalka uusa socdo doona is- inkastoo dowladda federaalka etoobiya iyo ka dhawaaqday xabad joojina ciidamada difaaca tigreeda oo markii magaasha laha gaabilanka sauti d f yamibayo shalay iyo galena iyo galena magaalada caasimada ee ma- ee makala iyadoona ciidamadii federaalka iyo xubnaha dowladii ku-meeldeerka hayti ay usah magawii abiy axmed iyo ku baxeen dowladda abiy axmed ee kuriyada hamiinkii isniintaha yamiba ka dhawaaqday xaj- xaabad joojina hadal oo- oo hal dhinac ah inkastoo ya weli injarna jawaab rasmi ah ku koyti t d f ta war-saxaafadeeda ku bahi dowladda kujar dowladii ku jartay ku hor dagaalka yamiba usala ka ammaanay hagalowga t d f waanmabayo sheegtay inayo si buuxda gacantanka hayta ma kale ee toddobaadkii toddobaadkii tagay t d f yamabaya bilaabeen howlgala weyn oo yaha haki eedawa doorashooyinka eedka lan sugahaya ee etoobiya oo ku dhiyaw dalka intiisa badan oo markii lagu reeba tigreega habad joojinta hamiinka isniintaaso kadhawaaqdii dowladda federaalk etoobiya yamibaya sheegtay inay socdo doonta ilaa dhammaadka xiliga beerashada oo lankoodanlaya in laka fududeeyo wal soo saarka beeraha iyo qeybinta gargaarka lanka ogolaada dagaala yabooha dabagalyaboonada mucaaradka iniyo haknagadan wadada nabadda dhanka kale war-saxaafadeed hakubahii xafiiska xogayaha guud ee qaramada midoobey mabalaka sheegay in dhacdooyinkii dowlada dowladda iyo kudhiya gobolka tigreega ee etoobiya iyo iyan ahaano iid lanka walaaca oo lanku xumaada qoraalkii mabalaka sheegay in dhacdooyinkan iyo caddeeyan iniyo injarna hal military oo dhibaatooyinka lahaka afjara kora guud ahaan dhegeystayaal may baantaha kagabay gudoobeyna warkii hamiinima idaacadda raadiyo baydhaba aysan kudhugeysaaseen hamiin mudun warkamay bahan saaray cabdirashiid ismaaciil abuukar anoo maxamed baraysiina dariirsi ay dhanka farsamada hasan aadan khayr ayin fadhi intii warkun warlamadan uu kulamana mabaasiin kugtabaana sidaas iyo nabadgelyo